Ururada bulshada rayidka Jubbaland waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta iyo ilaalinta danta guud ee bulshada iyo deegaanka, iyagoo kaashanaya hay'adaha dawladda, jaamacadaha, iyo hay'adaha caalamiga ah. Ururadani waxay fuliyaan barnaamijyo kala duwan oo la xiriira wacyigelinta bulshada. Doorka muhiimka ah ee ururada isku taga ee bulshada rayidka ah ayaa ah in bulshada ay ka wacyigeliyaan wax kasta oo dhibaato keeni kara, sida fatahaadaha dhici kara xilli roobaadka, caafimaad darrada, iyo dhinacyo kale oo ay muhiim tahay in wacyigelintooda bulshada la gaarsiiyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay doorka firfircoon ee ururada bulshada rayidka ah ee ka jira magaalada Kismaayo ay ka qaataan wacyigelinta bulshada, gaar ahaan xilliyada ay khataruhu jiraan.
Waxyaabaha aan qaadan karna waxay tahay kow waxaan sameyn karnaa wax la yiraahdo wacyigelin inaan bulshada ka wacyigelino oon ku dhahno war fatahaadaha dhacaya iyo roobabkan socdo saameyn ayay leeyihiin dadka degan meelaha hooga ah ama webiyada agtooda degan fadlan ka fogaada goobahaas ha loo guuro meelo safe ah sidoo kale dadka beeraleyda ah inaan u sheegno in fatahaado noocaas ay jiraan haddii ay biyo xireeno ay sameyn karaan in ay sameystaan sidoo kale waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan dhanka caafimaadka xaggiisa oon bulshada kaga degno oo dhan fatahaadahan waxaa ka dhalanayo caafimaad darro ayaa ka dhalanayso shuban biyoodkii inta badan halala xiriiriyo dadka xanuunsan ama caruurta yar bahda caafimaadka hala geeyo marka waxaan sameynaa wacyigelin run ahantii aad aad muhiim u ah oo ka hortaga intaysan saameyntaas markaan aragno anagoo ka duuleyno mararka qaar sameyno waxyaaba loo yaqaano aliawane alresponse sameyneyno in aan markii ayada ah intaysan waxba dhicin digniino hor leh aan bixino haddii ay wixii dhacaan aan jawaabo aan deg deg aan ka bixino inay kobciyaan waxbarashada haddii bulshada rayidka ay himaalgashato waxbarasho iyo xirfad dadka waxay ka helayaan shaqo iyo nolol ka madax bannaan markasta middan gargaarka ah wacyigelin joogto ah bulshada rayidka waxay ka shaqeyn kartaa wacyigelin ku saabsan nadaafadda caafimaadka iyo kaydinta kheyraadka si loo yareeyo markasta gargaarkan loo keeno oo ay u noqdaan dad ayaga isku tashada iskaashi n g o-yada iyo dowladda waxay abuuri karaan qorshayaal wadajir ah oo xal waara u keena bulshada taageeridda hal abuurka iyo horumar waara tusaale dadka in lagu dhiirigeliyo beeraha kalluumeysiga iyo farsamada gacanta halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen gargaar waa mahadsantahay